waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin qodobka afartan iyo afraad ee dastuurka australia wuxuu qorayaa in qof haysta dhalasho kale oo aan australian ahayn inaan loo dooran karin oo uusan fadhiisan karin baarlamaanka marka afar tobankii bishan julaay ee hadda dhammaanaysa ayaa waxaa dhacday in senator ka mida xisbiga greenka scott ludlam oo isagu west australia laga soo doorto inuu ogaaday inuu weli leeyahay dhalashadiisii new zealand isagoo wiil yaroo dhowriyo toban jiruu new zealand ka yimid weligiis marka maskaxdiisa siduu leeyahay kama dhaadhicin inuu dhalasho kaleba haystay baarlamaankana waqti dheer buu kusoo jiray oo intaas isaguna ma ogeyn cidna maba weydiinba markuu ogaadayna waxay noqotay inuu baarlamaanka si deg dega iskaga casilo maadaama xeerkaasi uu qabanayo afar maalmood kadibna isla gabar kale oo iyaduna senator oo isla xisbiga greenka ka tirsan larisa waters ayaa iyaduna waxay ogaatay inay dhalasho kanadiyaana leedahay kanaday ku dhalatay laakiin laba iyo toban bilood oo keliya iyadoo jirta bay kasoo guurtay waa dambana kumay noqon markaase waxay ogaatay maadaama markay ku dhalatayba si otomaatiga inay dhalashada kanadiyaanka u qaadatay sidaas darteed dhalashadeeda weligeed ay lahayd iyaduna markiiba waa is casishay halkaas waxaa isku casiray laba senatar oo xisbiga greenka ka tirsan maana ahayn weliba senataro caadiya labadooduba waxay ahaayeen labada ku-xigeen ee ku xiga hogaamiyaha xisbiga greenka richard dinatali arintu halkaas kumaynan ekayn way si socdeen arrimahaasi xaggee marayaan haatan waa sax oo maalmo kadibna ama asbuucan bilowgiisiina waxaa la ogaaday wasiir ka mida dowladda federaalka matt canavan oo queensland laga soo doorto ah wasiirka khayraadka iyo arrimaha waqooyiga australia in laftiisa uu leeyahay dhalasho talyaani ah marka wiilkan wuxuu leeyahay hooyaday oo laftigeedu aan ku dhalan talyaaniga australia ku dhalatay yaa waxay geysatay codsi qunsuliyadda talyaanigu ku leeyahay magaalada brisbane markaasay foomamkii anigana igu dartay buu leeyahay oo markaasay dhalasho anigu aanan ogeyn kana dalban bay ii dalabta weliba markaas wuxuu leeyahay shan iyo labaatan baan jiray oo xataa maba ahaynba hooyadayda inay ii saxiixdo maadaama qof aan ahay qaangaara form anigu aana saxiixin sidaan wadani ugu noqdo ama wadan kale dhalashadiisa u qaato wax jira maaha marka wasiirku hadda wuxuu leeyahay wuu iska casilay jagadii wasiirnimada laakiin weli baarlamaanka si toosa isagama casilin isagoo weli leh oo maaragta rajo ka qaba in maxkamadda sare ay go-aan ka gaarto oo la yidhahdo maadaama uusan isagu foomkii saxiixin uusan ogeyn waa sida ilaa hadda uu leeyahay uusan ogeyn waxaa dhici karta markaas in maxkamaddu ay dhankiisa u doorto laakiin sheekadaas maxkamadday aade
haatan xisbiga one nation senator ka tirsan ayaa isaguna weli ay hawshu isagana haatan ay haysataa waa ninka u dambeeyey weeye hadda oo hawshana soo gasho malcom roberts oo ka tirsan senatarada ka socda xisbiga one nation ayaa isaguna hadda waxaa la leeyahay wuxuu leeyahay dhalasho british ah mar wuxuu leeyahay dhalashadii britishka ahayd waan iska qaaday oo waan iska tuuray oo markii baarlamaanka aan soo gelayay baan dhowr goor la xiriiray safaaradda waxaan ku yidhi dhalashadaydii waxaan rabaa inaan ka taqaluso safaaraddu ima soo jawaabin marar badan waan ku celceliyey mar wuxuu leeyahay marka markii u dambeysay warqad ay iisoo direen disembar shanteedii waa disembartii lasoo dhaafay shanteedii yay igu dhaheen mar dambe mateed qof britisha mararka qaarkood xataa wuxuu ku doodayaa maadaama hindiyu ku dhashay oo waalidkiis laakiin british ahaayeen wuxuu leeyahay british weligeyba ma ahayn oo hindiyan ku dhashay oo dhalasho hindiyaaba laga yaabaa inaan haystay marka ninkan sheekadiisu hadda isagana ma kala cadda wuxuuse weli soo saari layahay xataa warqadii oo laleeyahay natus warqadii britain ay ku tiri ma tihid wadani ama nin dhalashada britain haysta warqadii natus baa weli la leeyahay sheekadiisu isagana waa ay socotaa arrimahan waxaad moodaa xisbiyadu inay haatan iyagu isku maqan yihiinoo markay soo baxeen qolba qolada kale ay ku maqan tahay oo baaritaan dheeraad iyo waxyaaba hadda ay socdaan xalkay arrintaasi maraysaa wallaahi horta waa arrin la yaabla sababtoo ah markii ugu horreyso labada senatar oo xisbiga greenka ay iscasileen dowladoo kale waa ay ku qoslaysay way ku farxaysay waxay lahaayeen dee xisbi jiraba maa xisbi labadii guddoomiyo ku xigay ninka madaxda labadiisi ku-xigeenba ay khalad noocaasa sameeyeen ay iska casileen way ku qoslayeen waana ku raaxaysanayeen laakiin hadda markay iyagii taabatay oo wasiir iyagii ka mida sheekadii ay soo gashay waxaad moodaa dowladdu inay aad u difaacayso leedahay dee nin shan iyo labaatan jira hooyadiis warqada iska buux buuxisay maba dhici kartaba inuu dhalasho dal kale ku qaato waxay kaloo leeyihiin weligiis ninkanuu talyaaniga ma tegin oo isagana waxay leeyihiin qoladan oo almina gabadhu kanaday ku dhalatay ninka new zealand bu ku dhashay laakiin matt canavan australia ku dhashay weligay cagna ma dhigin buu leeyahay xataa talyaani qunsuuliyadeedana ma tegin marka dowladdu aad bay u difaacaysaa dhanka xisbiga laybarka si maaragta digtoonaan ku jirto bay mar walba uga jawaabayeen sababtoo ah laftigoodu ma oga waxa dhici doona iyo laftigooda in senataradooda ama baarlamaanka ragga ugu jira ama haweenka ugu jira inay kusoo bixi doonto marka mar la weydiiyey bill shortan arrintan wuxuu yidhi runtii sheekadan wasiirka weli xoogaa mugdimugdi baa ku jira haddii sida uu sheegaya ay run tahay dabcan dee qof labaatan iyo shan jira oo qof kale uma saxiixi karo maxkamadanu maaragtay ku go'naayo maxkamadda saraa go-aankeeda gaari doonta marka si digtoonaan ay uga jawaabeen lakiin hadda dowladdaad moodaa inay ku foorarto maadaama qoladii markii hore ay ku qoslayeen haddana iyagii ay taabatay sheekadanse weli waxay u badan tahay inay socoto iyadoo marka saa tahay qolo walbaba haatan xisbiyadii waaweynaa qaarna wax taabteen qaarna ay sidaa ay hoos codkooda ugu dhigayaan ma dhici karta arrintani in warkeeda ama heshiis laga gaaro ama sistamka waddanka wax laga bedelo amaba dee faraha inay saa u furnaato faraha looga qaado horta cidna marna ma laha sharciga dastuurka ah oo dhigaya in qof waddan kale dhalashadiisa haystaa uusan baarlamaanka gelin cid hadda ka doodeysa ma jirto bedelka dastuurkuna wax sahlan maahana waa in afti loo qaadayo howl adag wey wax sharci baarlamaanku uu si deg dega u bedeli karo ma aha laakiin hadda richard dinatali dabcan oo hogaamiyaha xisbiga greenka oo labadiisii ku-xigeen ay iscasileen baa wuxuu leeyahay aqalka sare ninka madaxda kaa madaxweynaha bay dhahaan iyo aqalka hoose sbiikarkoodu wuxuu ka dalbaday inay baaritaan guud sameeyaan dhammaan senatarada iyo xildhibaanada aqalka hoose oo dhanba lasoo baaro oo markaas guddi gooniya ay u saaraan oo hawshan ugu dambeynta laga miro keeno aysan dhicin xoogaa markii la joogaba in qof soo baxo intaasoo sharciya ansixinayay oo baarlamaanka intaas sano ku jiray waa dambe in la ogaado marka waxay u badan tahay in marka baarlamaanku hadda dib u furmo in baaritaan noocaasa la wada samayn doono
ugu dambeynta ma dhici kartaa arrintani inay sabab u ahayd gabadhii kenyaanka ahaydee waddanka markii ugu horreysay qof afrika ka soo jeeda noqotay baarlamaankana soo gashay sanatareed noqotay ma dhici kartaa maadaama qofkaasi qof afrikaana oo muuqda inuu meel kale ka soo jeedo ay noqon karto in ay bilowday halkaasi ay wax ka bilowdeen waa dhici kartaa sababtoo ah gabadha markii la ogaaday ninkii xisbigeeda xisbigii iyadu markaas ay ka tirtana ninkii madaxda ka ahaa markii uu iscasilay oo laftiisa lagu qasbay inuu baarlamaanka ka baxo isagoo arrimo kaleoo kuwan laakiin ka duwan lagu qabsaday oo la ogaaday gabadhanu inay tahay qofta ku soo xigto oo xisbiga oo sanadka soo gelaysa markiiba su-aalahaasa laysweydiiyey qoftan horta dhalasho kale ma leedahay waxay noqotay asbuucyo inay sugto oo markaasi dhalasho kenyatiya inaysan lahayn ay soo cadayso intaanba la xaqiijinba marka iyada intaysan baarlamaanka soo gelin baa su-aalo badan laga keenay oo waxay noqotay inay isa soo cadayso isoo xaqiijiso raggan dadkan hadaad fiirisid new zealand qaar britisha qaar kanadiyaana waa dad inta badan aan fallaar ku muuqan ama ama shaki laga laga muujinayn marka qofka hadduu dalal kale ka dhashay waxaa laga yaabaa in su-aalo la weydiiyo oo lasoo magiciisay middeed dad badan baa ku jira hadda laftigeeda baarlamaanka oo hadda lasoo qorayo gabadhii u horreysa oo muslimada oo ku biirta oo west australia laga soo doortay aan cali waxay safaaradda lebnaan kasoo tasqiiqisay oo sheegtay oo kasoo qortay inay dhalashadii lebaniiska ay lahayd markaasi ay tuurtay oo ay kansashay intaysan baarlamaanka gelin marka dad badan baa saa sameeyey dabcan lamana dhihi karo waa wax dee ku xiran hadba qofka ama midabkiisa ama meesha uu ka soo jeedo laakiin waxaad moodaa waa khaladaad aan hore sidan badan u dhicin oo sidan isugu xigay aan u dhici jirin haddana dabcan waxbaa laga baran doonaabay u badan tahay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs dcom au xariijin soomaali